أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim waa khamiis labada bisha rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo in ka badan konton ruux oo la socday gaari bas ah ayaa lagu afduubtay gudaha dalka itoobiya xilli ay kasii darayso xaaladda amni xumo ee ka jirta dalkaasi xubno ka tirsan murtadiinta ayaa ku eedeeyey madaxa kooxda riddada soomaaliya inuu horinayo dagaal beeladyo ka dhacay bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa madaafiic ku garaacay xerada xalane oo ah taliska ugu weyn kufaarta ay kaga sugan yihiin magaalada muqdisho weerar qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kaafiradda kenya maxkamadda wilaayada jubbada dhexe ayaa fulisay xad ka mid a xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaala degmada saagow ee wilaayadaasi kulan u dhexeeyey wilaayada bakool iyo beeralayda ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada waajid ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi askar toobadkeenyaal ah oo kasoo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada jubbada hoose maxkamadda wilaayada jubbada dhexe ayaa fulisay xad ka mid a xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaala degmada saakow ee wilaayadaasi xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa toddobaadkii saddexaad si dardalle kaga socotay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن
waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan in ka badan konton ruux oo la socday gaari basa ayaa lagu afduubtay gudaha dalka itoobiya xilli ay kasii darayso xaaladda amni xumo ee ka jirta dalkaasi walaalkeen xaarid cabdulqaadir ayaa faahfaahinta warkan inoo haya waxaa gudaha dalka itoobiya xargagost ka noqday bilihii u dambeeyey afduubka loo geysanayo shacabka qaybihiisa kala duwan waxaa lagu soo waramayaa in saacadii lasoo dhaafay la afduubta bas ay saarnaayeen dad shacab ah oo maraya halka loo yaqaan garbe guraaja oo ka tirsan gobolka oromada ee dalka itoobiya waxaa weli la laasan yahay dhammaan rakaabkii saarnaa baskaasi mana jirto wax faahfaahin ah oo weli la helay sida lagu sheegay waraysi ay qaaday mid ka mid ah warbaahinada maraykanka waxaa baska saarnaa kontan iyo laba qof oo rakaab ah markii ay afduubanayeen dableeda hubaysan ma ahan markii ugu horreysay halkan lagu afduubto gawaarida sida dadka shacabka ah balse horaantii bishii julaay ee sanadkan saddex bas oo rakaab ah ayaa lagu afduubtay isla mandiqadan waxaana saarnaa ilaa boqol ruux oo isugu jirta bulshada qaybeeda kala duwan arrimaha afduubka ay geysanayaan kooxo inta badan aan si buuxda loo cadayn heebtooda ay kusii badanayay gudaha dalka itoobiya muddooyinkan dambe waxaana mararka qaar goobaha qashinka lagu shubo laga helaa meydadka dad la afduubtay markii ay bixin waayeen lacagta madax furashadana inta la dilay bannaanka liskaga soo tuuray jasaaka allahu khayran walaalka xubno ka tirsan murtadiinta ayaa ku eedeeyey madaxa kooxda riddada soomaaliya inuu horinayo dagaal beeleedyo ka dhacay bartamaha dalka soomaaliya marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo haya xasan gurgurto oo ah madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa wajahaya cadaadisyo siyaasadeed oo uga imaanaya xubno ka tirsan kooxdiisa balse mucaarasan qaafka wax uu maamulayo kulamo siyaasadeed oo ka dhacay magaalada muqdisho ayay siyaasiyiin murtadiinta ka tirsan ka soo saareen war-saxaafadeed ay ku dhaliilayaan madaxa kooxda riddada siyaasiyiinta u badan xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa xasan gurgurta ku eedeeyey inuu ku fashilmay dhammaan qodobadii uu ballan qaaday doorashadiisii ku dhowaad saddex sanno ka hor shariif sheekh axmed madaxii hore ee kooxda riddada oo ka mid ah siyaasiyiintii kulmay ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in hoggaanka kooxda riddada uu mas-uul ka yahay dagaal beeleedyo ka holcaya gobollada dhexe ee dalka soomaaliya islamarkaana uu dib u soo nooleeyey qabyaaladda gurgurta ayaa lagu eedeeyey inuu dhisay maleeshiyaad macawisley ah kuwaasoo geysanaya goboodfallo ka dhan ah dadka rayidka ah murtad shariif sheekh axmed ayaa ugu baaqay qabaa'ilada soomaaliyeed ee xasan gurguurta hubka isugu dhiibayo inay ka joogsadaan dhiigga ay iska daadinayaan dhanka kale sanatar faarax cali xuseen oo ka mid ah golaha dawaaqiidda ayaa ku tuhmay madaxa kooxda riddada inuu mas-uul ka yahay dhibaatada soomaaliya ka jirta isagoo carabaabay in gurguurta uu fashil dhex muquuranayo sidaas daraaddeed madaxweyne xasan markaan doorananay waxaanu u doorannay labadii broblem oo jiray inuu xalliyo oo ahaa dowlad goboleedyadii qeyb lala dagaalamayay qeybna jeeb la gashanayay inuu dhibtaa joojiya bay ahayd taasna madaxweynuhu waa ku faylgaroobay midda kale oo madaxweynuhu ku faylgaroobay waxay ahayd oo aanu u doorannay inuu soomaalidii iyo dadkii wa- isku wadayo kow iyo toban meelood ilaa lix iyo toban meelood baa la sheegaa oo qabaa'il soomaaliyeed isdagaalaya oo taas waxa weeye soomaali heshiisa meeshii ma jirto dunideedana la heshiisa ayadana meeshii waa ka baxday madaxweynahana meeshii uu ka siimiisay baa loo arkaa arrimahan ayaa imaanaya iyadoo isbuucii lasoo dhaafay uu xasan gurguusa jeediyey khudbadda uu ku sheeganayay in xukuumaddiisa ay gaartay guulo siyaasadeeda balse waxaa sheegashadaas wax kama jiraan ku tilmaamay isla mas-uuliyiin ka tirsan murtadiinta mahadsanid marwaan ciidamada mujaahidiinta ayaa madaafiic ku garaacay xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee kufaarta ay kaga sugan yihiin magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee kufaarta ay ku leeyihiin magaalada muqdisho madaafiicda ayaa ku dhacay gudaha xerada waxaana jira khasaare ka dhashay duqeyntaasi dhanka gobolka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolonyo siribiyiinta kenya ah oo ku socdaalaya inta u dhexaysa deegaanka kutulow iyo degmada ceelwaag ee gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga silibiyadda kenya gaari taw ah oo qarax lala beegsaday ayaa goobta ku gubtay askartii la socoteenna bakhti iyo dhaawac ayay noqdeen sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha ciidamada mujaahidiinta maxkamadda wilaayada jubbada dhexe ayaa fulisay xad ka mid a xuduuda allahkaasi oo ka dhacay fagaare ku yaala degmada saakow ee wilaayadaasi yaasir maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo haya maxkamadda wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa gelinkii dambe ee shalay xukun xaduriddo ah ku filisay laba askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasi oo ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada mujaahidiinta fagaaro ku yaala degmada saakow ee wilaayada jubbada dhexe ayaa lagu fuliyey xukunkani xaduriddaha ah waxaana fagaaraha soo xaadiray boqolaal ka mid ah bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmadaasi askartani oo lagu soo kala tababaray beledogle iyo eritrea ayaa maxkamadda ka hor qirtay ka mid ahaanshahooda maleeshiyaadka kooxda ridada waxaana qaadiga maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada jubbada dhexe uu ku dhawaaqay xukunka maxkamadda
ujeeddo xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamiga degmada saakow la horkeenay eedaysanayaasha kale ah kow maxamed xasan maxamuud loo yaqaano xamaali kow iyo labaatan sano jir ah labo yaasiin cabdulaahi cabdiraxmaan loo yaqaano caddeeloof afar iyo labaatan sano jir ah oo lagu soo eedeeyey sidatan eedaysanaha koowaad maxamed xasan maxamuud in uu yahay murtad wuxuuna ku soo tababartay eritereya eedaysanaha labaad yaasiin cabdulaahi cabdiraxmaan waxaa lagu soo eedeeyey in ka tirsan yahay ciidanka riddada wuxuuna ku tababartay beledogle intaa kadib markii maxkamaddu dhegaysatay eedaynta loo soo jeediyey eedaysanayaasha kor ku xusan iyo jawaabtooda oo ah mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sidatan xukunka maxkamadda maxkamaddu waxay xukuntay kow in ficilka ay ku dhaceen uu yahay mid gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dil xaduriddo ah xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraalkooda maraajicda loo cuskaday kow aayadda konton iyo koowaad min suurati almaa-ida qaala allahu tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhidu alyahuuda waannasaara wliyaa'a bacduhum wliyaa'u bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin haddana waxaan gudungelaynaa fulintii wabilaahi towfiiq
dhowr jeer ayaa sidan oo kale fagaarayaal ku yaala wilaayaadkii islaamiga lagu togtay askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta oo ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada mujaahidiinta aad buu u mahadsan yahay yaasir kulan u dhexeeyey wilaayada bakool iyo beeraleyda ku dhaqan deegaanada hoos taga degmada waajid ayaa kusoo gabagaboobay halkaasi walaalkeena cabdulqani maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo haya iyadoo laga duulayo ahamiyadda ah uu mujtamaca u leeyahay wax soo saarka beeraha isla markaana loo xoojin lahaa isku-tashiga bulsho ee ka maran gacmo shisheeye ayuu maamulka islaamiga ah ee wilaayada bokool kulan dhiirigelin ah la qaatay beeraleyda degmada waajid ee wilaayadaasi kulankaah oo dhowaan ka dhacay beeraha madhayto oo dhaca duleedka magaalada buurdhaxonleh ayaa diiradda lagu saaray si loo horumarin lahaa wax soo saarka beeraha waxaana kulanka goobjoog ahaa waaliga wilaayada bokool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan ugu horreyn waxaa kulanka kelimadan ka jeediyey guddoomiyaha guddiga beeraha ee degmada waajid wuxuuna si weyn u soo dhoweeyey kulanka dhiiragelinta ah ee ay la qaateen mas-uuliyiinta wilaayadooda anoo eh gudoomiyaha beero eh maydhani wacageliyey inti un beero eed macnaha hoog an saarna dadwiinaga ku faa'iidaysadan gaala anin ban wax soo saarsho hoojo maalan meel kale huba nin sheegan horta waa qodob lanigu booriya ku midayay tan lamaad ma isla goranay intii gobolka bokool iskaashata oo beeroley eh lagu suubiy ceelo lagu qod wacyigelin la suubiy beerogaas oo walaayadana garabnay siyaasi sidaa hata eel riigan oo inta lagu qoday oo kaleed unuuna eel maanaha tumankii lamba eelkoo qododaan beero qudaar laka abuurdo waxa soo saarka la baleeriy intaasa maanaha la niibooriy hadhowayni unuuna qaadani ummata ma inka baaqee inti waxa soo saarkaas oo lanii wacdi yoon wal ku faa'iidaysadaan wadanka khayraadka ka jarha kula bahan gaala inin horseena iyo galan inin horsena kulankaah oo sidoo kale ay ka hadleen xubno ka mid ah guddiga beeraha ayaa waxaa soo xiray waaliga wilaayada bokool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan isagoona bidhaamiyey ahmiyadda ah uu leeyahay wax soo saarka beeraha dhulka in marka la nooleeyo la camiro wax soo saar iyo halbaho beero lagu suubiyo culammada islaamka way ballayin waa fardul kifaayo mana fardul kifaayo meelka jeed sunno ma eh farad waajibu mana haddii dadkun dhan madhaayta degan tusaale ahaan beero isku dhaafan beero baahida mateegna dadkun dhan dambaawayan mana dadkun dhan dambaawayan aakharana iqaaba ka galayaan yaa kumataysadayan mana sida jihaadkii oo kale markii gaalada wadan sheela ka duulo oo ya dadkan ka duulna arda sababi meelilamada un weerarna fadaan jihaadkaas may laba dharayka kun shay fardul kifaayi lare dadka gaarku madhabka abu sulmaan dadka kale dembiga ku dhiya beero marka ugu jir sidaasu may baliya imaamul qurdubi raximahullahu tacaala الزراعة من فروض الكفاية فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليها وما كان في معناها من غرس الأشجار may baliyaha in beero la taabo fardul kifaayo maana fardul kifaayo dadka dhan hoo ku fadhaadano diidaan lanka mas'uulka may bal ku faday in usmana ijbaaro ka qasab dadka beero ku fadhaataan beero ay taabo in us amarka biyo waan illa wayla beera taabo us armana way bas in ka dhiiri galiyaan insha Allah taala barnaamijkaas hadda la tijaabiyo aragayda ma dhaayta rooba la sugaay laakiin hadda kan ceelma riige ceelkan wilaayada god wal tijaabi magaaladan hadda ceelkan ka noolma tubgulinta lagu suubi waa ko hadda may la raay wal tijaabi nyaanyadan hadda aragaytaan inta dhon ceelkan biyoosheego saas maa lugma waa ko maanaa inshaa nyaanyadu hadda may kiikil rooga mare wal badan waa marka may la suubi kore ma inka kala taliyaane dadka maanaa inshaa geeg ceelkun riig waagii hore maanaa inshaa eed ulus ay magaajay laakiin hadda isku fududi basi kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamo muddooyinkii dambe wilaayadu ay la qaadanaysay waxgaradka qabaa'ilka ansaarta ah ee degaa wilaayada kuwaas oo looga hadlayay horumarinta deegaanka diris wanaagga xoojinta wax soo saarka iyo in laga fogaado dhagaraha cadowga mahadsanid cabdulqani askartoobad kenyaal ah oo kasoo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada jubbada hoose abu ayman ayaa warbixinta warkan inoo hayaa cabdi maxamed xasan waxa uu ahaa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka maamulka ashaadala diriirkaha ee isku magacaabay jubbaland kuwada ku sugan deegaanka buula xaaji ee dhaca duleedka magaalada kismaayo maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa saacadihii lasoo dhaafay soo dhoweeyey cabdi kadib markii uu ka soo baxay safka gaalada markii towxiidka loo qabtay kadib idaacadda islaamiga andalus ayaa waraysi gaara la yeelatay toobadkeen ahan ugu horeyn waxa uu sharxaad ka bixiyey qaabka ugu biiray maleeshiyaadka jubbaland qaabkaan ugu soo biray wuxuu ahaa mataqaanaa waxay dhaheen annagoo maaragtay dhulkayga iska joogo iska shaqaysataa yaa waxaa la yidhi lacag siddeed boqola bishii siddeed boqol baad qaadanaysaan sirqool ahaanna waxaa loo siiyey ciidan xaalisnaa baa loo siiyey inay maaragtay na lagu soo dumo annaga siddeed boqol oo sidaa lagu keenay baan anu hadda ka soo tegey soomaali baan naga waxaan is idhi maaragtay waxaan wax la deyn kara maya ka urursaa baan is idhi si fiican
saas baan adigu meesha ku tegey waxaa loogu talagalay baan anu islaahay markaan maskaxdayda dhalaaliyey inay maaragtay dad lagu doonayay kabacdi kolkii la helay dadkiina waa laga gooyey kadib muddo sagaal bilood oo uu soo qaatay tababaro cabdi waxa uu qayb ka ahaa maleeshiyaadkii qasabka lagu geeyey deegaanka buula xaaji ee duleedka magaalada kismaayo haddaba wuxuu sultaag ku sameeyey asbaabta soo dadejisay inuu ka soo baxa safka gaalada waxaa kaliftay arrintaas horta wixiina lagu soo dumay aan kuu sheegay ee sidii horeen kaga soo sheegay wixii ma jirin sideedii boqol ma jirin maba aanaa arkinba haddan aan joogo ee sagaal biloodna kabta aan kusoo xariisnay meeshana saddex bilood aan joogababa lacagta la qaatay ee maaragta la siiyey baaban dhannaynba sideeda boqole bil bil naloo sheeg yaan dhannaynba waxaa weeye nidaamkii noocaas ahaa sawda kolley wuu burburay oo waa la waay kolkii la waayey dadkana intiisa faraha badan dad xagga soomaalida etoobiya ka yimid buu ahaa dee nidaam wixiiba aan waxba ka jirin wixii maaragta dadkan lagu soo wixiyo dhan kolkuuna waxba ka jirin dadkii giddi wuu wada baraarugay macnaha nin waliba wuxuu qorshaystay goolay la gaadhaba meesha inuu ka baxo aniga marka arrinta igu dhalisay inaan maaragta si deg dega oga noqdo waxaa weeyaan qorshihiina waa la waayey macnaha waxaa weeyaan meeshiina meel furan oo dad walaalaan oo muslimiin oo uu joogo nala geenayo oo naliska kaana horgeynayay noqota marka haddii islaamnimada haddaad intad ka baxdood gaalnimo ku dhimatana wax faa'iido oo kuu jirta aakhariya adduunka midna faa'iido maysa wixii kolka hore aan islahayn ee adduunyada hayden daydaynina waan weynay soo ma marka qodobada inaan ka baxo maalinkii aan arrintan salkeeda qaadnay inuuna wixii lacagta naloo sheegay waxba ka jirin annagoo dugsigii tababar ku jirnaabaan go'aansanaba inaan ka baxo anugu ugu dambeynna waxa uu ka hadlay qaabka loo soo dhoweeyey isagoona baaq toobadkeena u diray maleeshiyaadkii uu kaga soo tagay safka cadowga allah eega waxaan la imiday qorigii iyo booshkii waana lai lacagay ka waran marka ee cabdi marka aad soo gaartay dhulka wilaayada ee maxaa dareentay qaabkees lagu soo dhoweeyey waxaa lai soo dhoweeyey si wanaagsan oo aada u macaan baa lai soo dhoweeyey maasha allah wax xumaana oo hadda ha yaraata ha badnaata aan dareemay oon arkay wanaag waxaan ka hayn oon arkay ma jiro si fiican marka saas baan maaragtay lai soo dhoweeyey wanaag baan arkaa wanaaggaas baana maaragtay anna maaragtay aan u mahad celinayaa mujaahidiinta walaalaha waxaan u jeedinayaa waxaa weeye horta qaybo fara badan oo maaragtay haddii hadda lambaradooda aan helayo aan soo dhoweyn lahaa baa jira oo qorshahan aduu ilaahay baan qadarin aan soo raacnaya jira waxaan u baaqayaa aan u farayaa inay maaragtay wixan ay galeen wax khalada uu yahay ay ka soo noqdaan wanaag iyo xumaata wax laisgarab dhigi kara maaha marka dhibaato fara badan iyo xumaato fara badan bay ku jireen inay kasoo laabtaan baan farayaa waana lasoo dhoweynaya aad iyo aad baa loo soo dhoweynaya qorigoodana waa loo lacageynaya intaasaan leenahay insha allah buulo xaaji tan iyo markii ay duulaanka ku qabsadeen maleeshiyaadka jubbaland waxaa isa soo taraya tirada taa'ibiinta ay soo gaaraya dhulka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ee lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid bashiir xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa toddobaadkii saddexaad si dardale kaga socota wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sida warbixinta warkan uu ku faahfaaheen ee walaalkeen nuur cali warsame awusheyba xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayada islaamiga hiiraan ayaa maraysa heer gebagebe ah waxayna lajnada wilaayadaasi u xilsaartay xamlada ilaa ay hadda ay ku guda jiraan socdaalka ay ku marayaan degmooyinkii deegaanada wilaayada iyo kulamada ay la qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxayna markan ay la kulmeen gaadilyada ku dhaqan deegaanka mukayle ee wilaayada hiiraan lajnada ayaa kulanka ay la qaadatay gaadilyada deegaanka mukayle waxay ugu faahfaahisay xamlada iyo qodobada ay xambaarsan tahay gaar ahaan qaybaha sida gaarka u quseeya gaadilyada kow mootada labalugooda ah inaan lagu qaadi karin qof dumar ah qodobka labaad inaysan qaadin dhammaan mamnuucaadka mamnuucaadkana waa taqaanaa wax walba oo maanka dooriya iyo wax walba oo aan shareecada islaamka ogolayn waa mamnuuca ku qaadinina qodobka saddexaad waxaa waaye darawallada waxaa ka mamnuuc ah xilliga ay gaadiidka wadaan isticmaalka ayrfoonka halis badan ayaana ka timiday sida la arkayba qodobka afraad inay ka fogaadaan khalwada ama ikhtilaadka rag iyo dumar gaadiidleyda deegaanka mukayle ee wilaayada hiiraan ayaa dhankooda ballan qaaday inay dhaqangelinayaan xamlada iyo awaamiirta ay sidato kana mid e shacabka degan degmada mukayle waxaana la soo gaarsiiyey iclaan ka imaaday walaayada guud waxna waa nagala reebay waxna maxaan kuu sheegaa waa nala faray dhammaan wax walba walaayaadka ka imaadana waa u hoggaansanay awalna ma garab qaadi jirin balse annaga gaadiidley ahaan markaan hoos iskugu soo noqonno wixii maxaan kuu sheegaa samca wadaacanaan dhehayna madaxaanna ku qaadanaynaa maasha allah haddaan gaadiidleyda degmada mukoyla aan nahay oo khaasatan dadka mootaaleyda aan nahay waxaa nala soo gaarsiiyey dadka aan wadna wakhtiyada sida salaadoo kale ah inaan wakhtiga baakin u gelinno dadkana ay dukadaan annagana aan dukanna waxyaalaha mukhaadaraadka inaan ku qaadno oo barmuudo dhinka ah waa nagala reebay waxaa nala soo gaarsiiyey dumarka inaan ku qaadin waxaa nala soo gaarsiiyey eerfoonka yacnii waddooyinka markaan marayna khatarteeda ayay leedahay inaan ka fogaanno waa qaadanay dacwadii kadib aniga anaga waxaa nala amray mootaaley anoo oo labalagoodley inaan ku qaadin dumarka inaas mamnuuc naga yahay eerfoonka waxa loo yaqaana dhagadhagaha ama eerfoonka taasoo ah salaada xilligeeda marka la gaaro dadka inaan farno aan dhahno dadka salaada tukada annakana salaada aan xilligeeda aan ilaalina marka waxaa iyo maxaquusha iyo wixii lamid ah ummadda kaleo muslimaadka ana aan gaarsiina waxaa na soo gaaray walaayada iclaan nooga imaaday waxyaabaha oo ka mamnuuca ah wax allaala waxayna soo gaarsiisay ilaahay hanugu anfaca waan qaadanay tani waa markii wilaayada hiiraan looga dhawaaqay xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad waxaa degmooyinkii deegaanada wilaayadaasi ka socday nadawaada diini ah dacwad shaaric iyo kulamo lala yeelanayo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo qayb ka ah xamlada dacwiga ah inta badan wilaayaadka islaamiga qaarkood oo xamladaasi goor hore ay ka soo bilaabatay ayaa la soo gebagabeeyey halka wilaayada hiiraanna ay dariiqaasi ku socoto aad buu u mahadsan yahay abushayba warbixintiisana waxay u dambeysay warkeena duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo madala intaa ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu